barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda iyada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka iyo weliba f m-yada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa sabti bisha maajna ay tahay sagaaliyo toban sanadka laba kun lix iyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo jamaal axmed cusmaan iyo ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan kaga hadlayno hablaha iyo siyaasadda gabdhaha jaamacadaha ka soo baxay dad ay ku daydaan ma lahan tusaale ahaan gabdhaha soomaaliyeed kuwooda ugu firfircoona hadda daa weydiisad yaa ku ah qof aa ku dadayatid ama rool modhal waxa la dhaho waxay ku leeyihiin malaala iyo dad kale waddamo kale u dhashay ay kuu tilmaamayaan sidoo kale dhinacii heesaha ayaad dhegaysan doontaan markaan dada jiray shan iyo toban markaan damacu la soo kacay dookhayga markaan usaan tegey naftayda midaanu doorbido dadeedanigo ka garanay naftayda midaanu doorbido dadeedanigo codkaas xasan aadanna goordhow ayuu inoo soo socdaa dhinacii sidoo kale xubintii ciyaaraha ayaa iyana aad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida diyaarad ka soo duushay magaalada dubay ayaa burburtay xilli ay doonaysay in ay ku degto garoon diyaaradeed oo ku yaala dalka ruushka waxaana halkaas ku geeriyooday ilaa labiyo lixdan qof oo ahaa dadkii diyaaraddaasi saaraa mas-uuliyiinta ayaa sheegay in diyaaradan oo nooceedu ahaa boing islamarkaana ay lahayd shirkadda falai dubay ay saarnaayeen shan iyo konton qof oo rakaab ah iyo toddoba qof oo shaqaale ah shirkadda falai dubay ayaa tacsi u dirtay eheladii iyo qaraabadii dadkoodu ay ku geeriyoodeen duulimaadkaas waxayna sheegeen in dadka dhintay ay isugu jireen saddex iyo soddon haween ah siddeed iyo toban rag ah iyo afar carruur ah
xubin sare oo looga shakisan yahay inuu ka dambeeyey weerarkii argagixisnimo ee saddex iyo tobankii noofembar lagu qaaday magaalada baris ee dalka faransiiska ayuu wasiir ka tirsan waddanka beljamka sheegay in lagu xiray waddanka beljam jimcihii shalay saalax cabdisalaan ayaa laga soo xiray meel la yidhaahdo malanbiig oo u dhow magaalada brussels ee xarunta waddanka beljam waxaana mas-uuliyiintu ay sheegeen in cabdisalaan uu qabo dhaawac lugtaahi islamarkaasina loo gudbiyey cisbitaal si loo daweeyo wasiirka socdaalka beljam theo franken ayaa ku xaqiijiyey twitterkiisa in la soo xiray saalax cabdisalaan
duhur wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii madasha dhallinyarada waxaana toddobaadkan inoo soo jeedinaya cabduqaadir maxamed cabdulle wuxuuna ka hadlayaa haweenka iyo siyaasadda
inta waxaan kuna soo dhowaada barnaamijka madasha v o a laanteeda afka soomaaliga toddobaadkana barnaamijka waxaynu ku eegi doonaa doorka ka qaybgalka siyaasadda iyo caqabadaha haysta gabdhaha kuwooda waxbartay ee da-da yarta iyagoo inta badan dumarku ay hadda u oleynayaan boqolkiiba soddon inay helaan ka qaybgal siyaasadeed gaar ahaana in dastuurka lagu qoro barnaamijka waxaa igala qaybgalaysa seyna maxamuud warsame oo loo yaqaan seynab xaabsey faadumo cabdi cali oo u dhaqdhaqaaqda arrimaha dhallinyarada iyo socdi daahir diiriyo oo ah bulshada kuwooda ugu firfircoon muddooyinkii dambena ka shaqaynaysay arrimaha horumarinta iyo taageeridda dadka tabarta yar kusoo dhowaada seynab marka laga hadlayo caqabadaha haystaahi dumarka soomaalida gaar ahaan gabdhihiina waxbartay intee maxay ku
bismi illahi raxmaan raxiim l asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu dhammaan bahweynta v o a meel kastay joogaan waxaan leeyahay galab wanaagsan qaadir aada u mahadsan tahay caqabadaha gabdhaha dhallinyarta ee waxbartay aaday u badan yihiin inagoo soo koobeyno waxaa ka mid ah in markii ay dhammeeyaan heerarkoodii waxbarasho aysan helin shaqooyinka siday ugu baahnaayeen aysan helin marka shaqooyinkaas aan kala qaadayno waxaa waaye ugu horeysa shaqooyinka dhanka siyaasadda oo muddadanba aan diiradda saarayna haddaan nahay dhallinyarta soomaaliyeed khaasatan gabdhaha waxbartay ay jiraan caqabad haysato oo la dhahaayo maxaa la dhahaa meelaha dhan ay inooga horeeyaan maamooyin age ah ay leeyihiin waxaa la yidhaahdaa innaga genderka iyo baalansigiisa u ordeyno oo u doodeyno oo howl kasta qabaneyno taasna waq annagana ay ku maqan tahay maxaa la dhahaa xaqeena uu ku maqan yahay marka caqabadahaasa jiraan oo oo run ahaantii aada u badan
faadumo marka laga hadlayo caqabadaha hadda ka qaybgalka siyaasadda iyo arrimaha bulshada doorkiina gabdhaha waxbarta idinka haysato maxaad ku dari lahayd inta ay seynab sheegtay aaday u mahadsantihiin zaynab iyo sucdi iyo cabdiqaadir oo barnaamijka daadihinayo aniga waxaa ii muuqda caqabado tiro badan oo gabdhaha soomaaliyeed weli gaar ahaan kuwa waxbartay hortaagan laakiin waxaan rabaa inaan ku horumaro arrinta koowaad waxay tahay gabdhaha jaamacadaha ka soo baxay intay jaamacadaha dhiganayaan ama sekondariga ay ku jiraan dadka ka waaweyn ee kaga horreeyay waxan ama dad ay ku daydaan ma lahan tusaale ahaan gabdhaha soomaaliyeed kuwooda ugu firfircoon hadda daa weydiisad yaa ku ah qof aa ku dayatid ama rool model waxa la dhaho waxay ku leeyihiin malaala iyo dad kale waddamo kale u dhashay ay kuu tilmaamayaan ha ay kuu tilmaamayaan marka caqabadda ugu weyn ay haysato marka hore intaan gabadha jaamacadda ka soo bixin ama ay waxbarashada ku jirto ma haysato qof ay ku dayato ama tusaale u ah markay soo baxdana qof soo dhoweeyo saaxaddii looga shaqaynaya arrimaha bulshada iyo arrimaha horumarka ama ha ahaato siyaasadda ama dhaqaalaha ama ganacsiga waxaasoo dhan dad saaxadda usii fadhiyo kusoo dhoweeya ama sharci gacan siinaya gabdhaha yaryar ma jiro marka saasay ila tahay caqabadaha gabdhaha soomaaliyeed haysta
sucdi daahir sanadihii dambe waxaad ka shaqaynaysay bulshada rayidka maamulka iyo waxaa socdana xog badan baad ka haysa marka dumarkan waxbartay ayagu weli bannaankay taagan yihiin haweenkuna boqolkiiba soddon bay ka qaybgal siyaasadda sheegayaan marka maxaa idiin diidan inaad gudaha u gashaan marka laga yimaado inaad inaad siyaasadda geli la-dihiin see doonaysaan inaad uga qayb gashaan doorka siyaasadda cabdiqaadirow inaad siyaasadda ka mid noqotaa horta ma ahan mid lagu soo garanayo oo lagu dhahaayo maxaa la lahaa inay maanta soomaali isku soo raacday dhahda zayn baa siyaasadda noo matalaysa ama qaabiilaadka aan ka soo jeedna ay dhahaan runaanti waa mid aad u culus lalan sugaynin waxyaalaha keliya oo looga qayb qaadan karo waxaa waaye inaan wacyigelin badan aan sameyno bulshada oon tusinaa bal gabdhahan roolka ay leeyihiin iyo waxa ay qaban karaan inta haddana laga arkay iyo labajibaarkeedaba inaan soo bandhigno oon dhahno dadkan bal ay arkaan inay yihiin dad wax qaban karo ay tala ka go'do oo wax lagu aamini karo dadka hore ee wax u dhiibanayeen ay yihiin dadka kaga mudnaay hawshan
sucdaan ku laabanaya sucdi waxaa tiri caqabado badan baa jira sababtuna waa waa fahamkoo yar gaar ahaan gabdhaha waxbartay marka meeshaada ka sii
cabdiqaadirow meelo badanaa jiro caqabada dumarka ka haysta hadday mid weyn tahay iyo mid yarba waxaa haysta marka horeeto dhaqan ah in gabdhihii aysan wax awooda aysan lahayn way ka siman yihiin midda yar iyo midda weyn midda yareedna waxaa u dheer iyadoona aysan bulshadu fahansaneen gabadhan yar ee waxbaratay ee maskaxdeedu ay diyaarka u tahay inay isbeddel samayso inaysan haddeertaan wax qaban karin baa ka dhaadhacsan dadkii labadaas caqabadooda runtii ugu waaweyn waxaa kaloo jira caqabad ah in iyagii aan anigu ka tirsanahay naftigeena inaan hami badan iska gelinin inaan siyaasadda soo korno ama aanan galaangal badan aynaan u samaynin waana runtii doodan xilli waxay kusoo aada aan isleeyahay waxay loo baahnaa in dhallinyaradii la baraarujiyo oy hawshaan dhinacooda ka galaan faadumo cabdi marka laga hadlayo ka qaybgalka siyaasadda dumarku muddooyinkii dambena dadaal bay ku jireen beesha caalamka gaar ahaan kuwa soomaaliya taageerana ishay ku hayeen meelo badan baa la dhahaya halagu dara marka maxaa xilligan keenaa si gaara gabdhihiinan dhallinyarada waxbarta inaad ka hadashaan ma waxaa idiin muuqda inaadan masadka laga hadlayaan adinka ahayn cidda laga hadlay wax lagu raadinaya waa ciddee cabdiqaadir aadaa u mahadsan tahay haweenka soomaaliyeed inta badan waxay soo sameeyeen dadaalo ilaa waqtigii carta ama dowladdii lagu soo dhisayay carta waddanka jabuuti dadaaladaas ay ku doonayeen in mataqaanaa saaxadda siyaasadda ay kaga soo mid noqdaan ka gabdha ahaan dhallinyaro ahaan waxaa noo muuqatay in wixii intaas loo soo dagaalamayay muddada dhowr iyo tobanka sano ah in magaca haweenka aan inta badan lagu darin ama miiska ay haweenku ku wada hadlayaan dhallinyarada gabdhaha soomaaliyeed ee ah kuwa da-da yar ama jaamacadaha ka soo baxaan ama wadamada dibadda waxa kusoo bartaan arrintaas anaga keligan ma qabnasaan aaminsannahay wiilasha dhallinyarada ahee intuba ayaguba inta badan xaqooda iyo ee, doorkoodaba ay u ciyaaraan odayaasha soomaaliyeed ee, sida loo dulmiyaa ay annagana u dulmannahay sidaasaan dareennay Ee, waxaan isku qancinayna waxay ahayd haweenku way dadaaleen laakiin bal ha gartaan een, qaladaadna inay sameynayaan Ee, waa sax haweenka soomaaliyeed ilaa ee, shirkii ee, garoowe ka dhacayay ilaa hadda waxay ku dagaalamayeen in dastuurka lagu qoro boqolkiiba soddon in haweenka la siiyey haddana waxaan dareennay ama istusinnay een, qodobkii ahaa haweenka soomaaliyeed inaan loogu qorin boqolkiiba soddon oo afartii sano ugu dambeysay ay dhahayeen waana la een, khiyaamay waana la- saasaana la yeelay inay meeshaas dhigtay aqoon darrada een, ama tayayaridda dadka u dagaalama xuquuqda haweenka markaasaa leenaha waxay tahay haddii haweenka dhinacyadooda kala duwan kuwa waxbartay kuwa ganacsatada ah ee suuqa bakaaraha inay wax ku gadaan ama ganacsi weyn ka sameeyaan laga yaabo haddii fikradahooda ama taladooda laisku soo dari lahaa waxaan aaminsannahay maanta meesha la joogo guul ka weyn in la gaari lahaa haweenkuna haddii wax isku ogolaan lahaayeen in boqolkiiba soddonka hadda la sheegaya in mar hore ay ahaan lahayd in lagu qoro waxaan xasuusanaa shirkii carta in gabdhaha soomaali haweenka soomaaliyeed la dhahay een, ee, kooto gaaraa laydin siinaya laakiin ayagu ay ahaayeen kuwii dhahay ee, qabiiladeenna waxaana lagu siiyo ayagoo markaa een, isfahamwaa sida loo qaybsanayo uu uu dhex maray sidaan xogta ku hayna haweenka soomaaliyeedna afkooda ay ka qiranayaan
Eh, Zaynab eh, ka qaybgalka siyaasaddu axsaab siyaasad dalkan kama jirta wax wax lagu soo xulahina waa wada dhaqameed iyo in qof walba beeshiisii ku laabto marka eh, intaana boqolkiiba soddon u gudbin horta odayaasha ma ma ka haysatiin kalsooni aqoon ma u leedihiin qaabka wax lagu raadinayo ma ku laabatay weli een cabdiqaadirow waxaa waaye een horta su-aal aada muhiim u ah een in aan ka mid noqonnaa dadkaasi lasoo xuli doono ama ee noo suurta gashaa inaan ka mid noqonno een run-aantii waxay u baahan tahay shaqo culus een eh, axzaabna ma jirto sidaa sheegtay waaye oo dheheen axzaabtaasaan ku biiraynaa oo nasoo nalaga soo aan ka soo safan doonaa een way jirtaa dadaalo fara badan oo sameynay oo odayaashii in aan baranno een intii aan aqoonin een intii naqaanana aan si fiican a usii dhardhargelinno een wada shaqaynteena een oon u sheegno bal baahiyaha jiro iyo dulduleelada maadaama aan haween la wadayahay laakiin haweenka kuwii loo baahnaay in ay meesha ka maqan yihiin aadaan uga wacyigelinay dhankaas una una gudbina xogteena odayaasha dhaqanka marka adigu waxaad rabtaa inaad xildhibaan noqoto laba kun lix iyo toban oda dhaqameedka aad u tagto ood qabiilkaa wax ka soo hesho saasaaba doonaysaa dantaa kugu qasbaysa cabdiqaadir
socdi eh, sida saynab sheegaysaba eh, xalkuma wuxuu ku jiraa inaad qabiiladii aad wax la wadaagtaan gabdhihiina wax bartay eh, maadaama axsaab siyaasi aysan jirin mase xal ka duwan aad haysaan waxaan rabnaa inaan ogaana cidda caqabadeedu ku ah
Een, runtii waxa weeyaan wax loo baahnaa in la isweydiiyo ani gabar dhalinyaraan ahay waxbaratay een, kuna kalsoon heerka aqoonteeda in lagu qiimeeyo four pointy five dadku waxay yidhaahdaan waa xal laakiin xaq maaha laakiin waxaan ilaahay xaggiisa marka hore xaq ka ahayn siduu xal ku noqon karo ma garanayo oo soomaaliya ugu saldhigi karto waxaa soo harta arrintaa inaan een, ku inaan rajo ay naga gasho inaan een, dowladdii aan ku biirno ama aan xildhibaan noqono ama aan een, ku biirno madaxda sare ee dowladda waxay u baahan tahay inaad qabiilkaaga ku laabato waxay u baahan tahay inaad lacag badan bixiso waxay u baahan tahay inaad ee, waqti badan geliso Een, runtii qof ahaanna markii qof dhalinyaro aad tahay ma awoodid inaad bixiso lacag ku dhow boqol kun oo dollar qabiilkayga anigu ma garanayo haddeertan meelay kala joogaan odayaasheeda ma garanayo laakiin waxaan diyaar u ahaa in la igu qiimeeyo aqoontayda iyo wixii aan waxaan u qaban kara bulshada laakiin wadankii ayaanan weli u diyaarsanayn waxay noqonaysaa marka inaan een, galaangal u galnay bal sanadaha soo socda inaan arrintaas isbeddel ku sameyno bulshada xaggeeda
Eh, zaynab haye eh, eh, hadda waxay maraysaa caqabadaad sheegaysaan eh, faadumo eh, eh, in oda dhaqameedkii culayseeda haysta marka ma oda dhaqameedkii baa culays ka jiraa mase bulshadii baa idifahansanayn doorkiini Een, ani fikirka aan qabo waxaan isleeyahay oday dhaqameed een, in gabar soomaaliyeed oo waxbaratay hadda jaamacad ka baxdo oo isku ee, u tagto ama isku lugooso ma qabo Ee, sababtana waxay tahay een, meesha wax ka dooninaysid marka hore inaad qiimaysaa wanaagsan Ee, oday dhaqameedku islaan weyn oo lacagooda tusuu wax ku siiya adag haddayba dhacaysaba in la siiyana wuxuu raadsanaya maamo weyn oo boorsadeedu u weyn ma fahmaysaa ama ama qof dhaqaale haysto ama ama uu soo sameeyey ee, mataqaanaa wax badan Ee, waxaan aaminsanahay ee, gabar soomaaliyeed oo daayar oo hadda jaamacad ka baxday inaysan oday wax ka helaynin ana waxaan qabaa in olole dhanka bulshada wacyigelin la sameeyo kadib la isku diyaariyo markii waddanka ay ka hirgasho dooro doorasho ama as- axsaab ah ama deegaanka ama degmada gabadha ay degan tahay tusaale ahaan waxaan deganahay degmooyinka ka tir- ee, degmo ka tirsan degmooyinka gobolka banaadir waa inaan degmadeeda iska soo istaagi karaa wiil iyo gabarba loo ogoliyay inay kusoo tartamaan waxaan isleeyahay nidaamkaasna soomaaliya labada kun iyo labaatan iyo lixda iyo labada kun iyo soddonku ka hirgeli doonaa ani marka rajadeeda halkaasay jirtaa waxaan isleeyahay inta kalena in bulshada iyo wacyigelintooda la diyaaray ani odayaasha hadda joogana wax ka helaya ma aaminsani seynab dhowaanna kulan baad ka qayb gashay ee haweenkii waxaa looga hadlayay qaar baa sawir la gashay meelaha qaar baraha bulshada lagu arkay marka ee, maayaga role model ku ah ee, xildhibaanada la sawirnay dadkaas miyaad doonaysaa inaad daba gasho mase waddo ka duwan haysaa
aan ah, cabdiqaadir aad aa u mahadsan tahay oo igu kedisay su-aashaas een, ah, waxaa waaye horta qofba qofaa role model u ah marka aad tidhahdid qofkaasaa role model i ah ma ahan inuu qofkaasi shakhsiyadiisii oo dhammaantiisa aad wada tiigsanaysid ma ahan laakiin waxaa jiraan meelo oo qofkaas adiga aa higsanaysid uu higsaday een, oo jeceshaha inaa gaartid aniga een, ah, waxaa ii ah maxaa la dhahaa role modelkayga sida haddaba carabaabaysid buusiyo yuusuf xaaji aadan Een, marka aan leeyahay qofka biniaadanka ahna weaknessna wuu leeyahay strengthsna wuu qabaa marka anigu waxyaalihii waxyaalaha aan ku taageersanahay oo role modelkayga in ay noqoto aan u jeclaysto waxay tahay wasiir yuusuf markii ay noqotay een, wa- wasiiraddii wa- een, arrimaha dibadda ee dalkeena soomaaliya iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka waxaan ogaanay muddo dhowr iyo labaatan sana kadib in calanka soomaaliya meelo badan laga taagay sharafta soomaaliya inay soo laabatay qiimo aanan qiimo aanan hore u lahayn in aan yeelannay magaceenna in laga gaday iyadoo gabar ah niman badan iyo waxyaalo badan qaban waayeen kaga horeeyeen kagana dambeeyeen hawshii ay qabataya ilaa hadda lasii qabtaa lasii qurqurxiyaa laakiin ayada waxay jeexday waddo badan ay jeexday ay gashay ani marka aan dhahaayane maxaa la dhahaa diseases waxaa u baahannahay gabar ay qaban karto oo iron lady ah een waxyaalahaas oo kale waay haa
Ee, socdi caqabadahaas jiro oo dhan ee, si- sidee loo gudbi karaa inaan xalka u gu- u gudubnaa rabnaa
walaahi een, xalka waxay noqonaysaa waa wuu tiro badnaanaya qofba s- qofba meelay u taagan tahay Een, aniga socdi ahaan haddii la iweydiyo waxaan xalka u arki lahaa in marka horeeto system baa anagu hadda ku xeeran systemaa nagu xeeran nidaam baa nagu xeeran nidaamkaas bay noqonaysaa inaan een, hadeertaan dhinac ka galno Een, cabdulqaadir oo si hadda gabdhaha ay usoo galaan een, nidaamka dawliga ah ama ay noqdaan een, gabdho xilal waaweyn ka qabta ama xildhibaanadii kusoo biira ama een, wasiiradii ka mid noqda laba arrimood bay noqonaysaa ila tahay midda ugu horeyso waxay tahay nidaamka hadda aan ku jirno ee four pointy five waa inaan qabiiladii u laabano qabiilada haddii in haddii loo laabanayan waxyaabo badan oo kalaa naga hortaagan hadday dhaqaalo ahaan leed hadday ahaan leed in bulshada ay fahanto gabdhihii waxqabadkooda ama dhallinyaradii waxqabadkooda arrimahaas oo dhan baa nagu xeeran ama waxay noqonaysaa inaan xal u raadino mustaqbalka dhow in bulshadu ay fahanto waxqabadka gabdha- dhallinyarada inaan galaangal badan u sameyno inaan odayaashiina aan aan wax badan ka dhaadhicino bal waxqabadkeena markaan inay fiiriyaan waayo hadda dadka ku jira nidaamka dawliga ah ee ama xildhibaanaha noqdaan ama wasiiraha noqdaan iyo gabdhaha hadda bannaanka jooga waxaan anigu aaminsanahay qof ahaantayda inay xag heerka aqoonta ku kala duwan yihiin boqolkiiba siddeetan boqolkiiba toddobaatan in gabdhaha haddeertaan ee, ay badan yihiin kuwa waxbartay ee soo arkay ni- nidaamyo kaloo adduunka looga dhaqmo een, waxyaabo badan ku sameeyey een, een, baaris dheer ama research ku sameeyey wax badanna fahansan inay joogaan een, loogana aqoon badan yahay marka labadaas unbay noqonaysaa inaan nidaamkan four point five ku dhaqanno oo aniga shakhsi ahaan aanan jecleen inaan qabiilkayga u doonto anoo u- isleh een, bulshadii haddii aad ku dhex laabato way ku dooran karaan ay ugu adag tahay inaan xal u arko Ee, faadumo intaadan go-aanka niyadjabeed qaadan ee laba kun lix iyo labaatan iyo soddon aadan gaarin siyaasadan ka qayb gashan ay muhiim tahay xal ma jiraa isleeda waa lagu gaari karaa
Ee, cabdiqaadir ee, dhinacyada aan hadda mataqaanaa aan fiirinayna ama ka fakerayna oo aan gurfeynayna waxay tahay ee, gabadha soomaaliya inay baxdo oo u tagto odaygii dhaqameedka ay ka raadsato xildhibaannimo ama boos xubin xildhibaannimo Ee, ani waxaan isleeyahay ee, in wacyigelin la sameeyo ama bulshadii ee, wax badan loo sameeyo ayaa igala wanaagsan in hadda aan doonano xildhibaannimo hadda haddaan sameyno wacyigelin ku dhisan in xaqa gabdhaha jaamiciyiinta ah ee, ama doorka ay ciyaari karaan la tuso bulshada waxaan ka soo geli karnaa dhan kasta oo een, wacyigelintaas loogu baahan karo tusaale ahaan gabdhuhu haddaba kuma badna meelaha laga shaqeeyo ama meelaha wax laga bedelo sida hay-adaha ee, sida xukuumadda oo kaleeto in ee, ay agaasimayaal noqdaan oo kale guddoomiyaasha degmooyinka oo kale kuma badna gabdhuhu inay noqdaan ani halkaasaa ila qurux badan inaan kasoo dhisno dalka waayo waxaa arki kartaa hadda gabadhii ku dhahda waxaa u shaqeeyaa dowladda ama institutionada dowladdan ka shaqeeyaa waa un xoghaye eh, inta gabdhaha ugu badan hadda dowladda ka shaqeeya haddii eh, la raadiyo micnaha diiwaankooda taas waxaan u leeyahay een, waa inaan galnaa meelaha ee, awoodda sharciga ee taalle ee wax laga bedeli karo tusaale ahaan hadda wax- waxaa waxaa wax lagu farxo ah qodobka in gabdhaha xaqooda koontadooda gaar loo siinayo waa war lagu farxo laakiin warkaasi wuxuu micno yeelanaa markii dastuurka lagu qoro wax qoran laga dhigo laakiin haddaysan joogin dadkii ku doodi lahaa in waxaan si sharciyeed eh, ama si sharci ah ama akademiga ama aqoonnimo ah dadkan loola xisaabtamo waxay noqonaysaa war magaalada iska dhexyaaca marka ani waxaan qabaa meelaha dadka laga bedelo hay-adaha ama internationalka ha ahaadaan ama hay-adaha dowladda in gabdhaha aha aqoon-yahanada lagu dhiirigeliya inay meeshaas tagaan hadda halkaas kama muuqano iyo ma muuqato micnaha muuqasho weyn oo xoog leh gabdhuhu kaga dhex muuqdaan ee, goobaha ama ganacsiga ha noqoto ama hay-adaha dowladda waxyaalo noocaasa marka waxaan kusoo koobayaa hadalkayga muhiim waxaa noo ah inaan fariisanno miisaska go-aanka lagu gaarayo kadib si aan u helno waxyaalo qurux badan oo gabdhuhu ama een, xildhibaan ha raashaan ama wasiir ha raashaan markaas Ee, waxaa nasiib darro ah oo rabaa inaan ku daro een, haweenka wasiirada ah micnaha hadda ee, inta badan xukuumad markii la dhisayo saddex gabdhood ama laba gabdhood waxaa laga dhigaa ee, wasiiro gabdho kalena wasiir ku-xigeenaa laga dhigaa markaa fiirisid hayakalka iyo muuqaalka golaha wasiirada xataa markii sharciyada la keenayo miiska ee, golaha wasiirada ama kulanka golaha wasiirada gabdhuha wasiirada ah awood badan kuma lahan marka micno iima sameynaysa inaan meesha joogo anoona tamar badan ku lahayn waa inaa marka asxaab badan oo oo fikirka ila aaminsan aan samaysta ama abuurta Eh, saynabay intaad eh, ka shaqayn lahayd eh, siyaasadda iyo meelaha sare miyaysan jirin fursado badan oo dowladda looga shaqayn karo dumarkan aan ka xanibnayn sida sida in amniga ka shaqaysto ood boolisad noqoto gabar boolis oo wadda taagan
Een, cabdiqaadir waxaa waaye ii sheeg een, waa la kala qaybsan yahay Een, way jirtaa gabdho booliska ka shaqeeyaan iminkaba gabdho siyaasadda ka shaqeeyaan marka innaga dhan haddaan wada dhahno booliska ka wada shaqeynaynaa meesha waxaan waxaan ugu dhaafayaan siyaasadda aniga waan ka shaqeeyaa waanan ka shaqeynaynaa dhammaanteen ma wada rabno siyaasadda goormay hele waa go markuu amni uu jiro amniga dadaa noo qaabilsan haddii laakiin ay kasoo bixi waayeen shaqadooda inaan amnigii lugta la galno way noqonaysaa waanan jecelnahay inay amni wax amni la-aan wax la qaban karaba malaan inaan maanta dhahno siyaasadda inagoo gabdho ee siyaasada u baahannahay intaa wax qabaneynaa waxaa waxaa ku tusinaysa ifafaalo nabadeedka waddanka ka jiro ee gabdhahana hormuudka ay ka yihiin sidaa wada ognahay gabdho badan oo boolis ay jiraan military ay jiraan nuuc kasta oo aan amniga gabdho ka shaqeeyaan way jiraan maanta madaxoodan ku jiifnaa oo magaalada ku mareynaa marka waxaa waaye waa waa jiraan gabdho heerar sare ka joogaan
gebagabadii socdi daahir eh, dowladda soomaaliya hadda gacanta ku hayso guud ahaan hay-adaha dowladda eh, dib u eegisi dastuurka iyo doodana way socdaan marka xalku muxuu kuugu jiraa oo farriim aad gaarsiin lahayd eh, madaxda dowladda iyo cid alle shaqada hawshan gacanta ku hayso Een, ani waxaan gaarsiin lahaa waxaa jirto dood muddo badan soo socotay oo ah in boqolkiiba soddon haweenka loo ansixiyo ooy ay dowladda ku lahaadaan ani doodaas waxaa iga dheeraan doonto in da-da uu qofka muwaadinka ah ama dhallinyarada ah gabariyo wiilba uu xil dowladeed ku qaban karo kama hadlayo shaqa- shaqaalaha caadiga ee hoose waxaan ka hadlayaa da- uu ku- uu kaga soo biiri karo baarlamaanka een, ama wasiirada ay jirto tusaale ahaan somalilan waxaa laga ansixiyey boqol labaatan iyo shan sano qofku markuu gaaro sidaan ku maqlay in uu kusoo biiri karo een, baarlamaanka iyo wasiiradii iyo heerarka noocaasa waana dee mu- wax- wax dadaal badan loo soo galay ay ahayd hadda maadaama dastuurka gacanta lagu hayo oo uu dhammaystirmi layahay muddo badan nafsigiisa oo uu mashaakilaad haystay waxaan anigu soo jeedin lahaa ka dhallinyaro ahaan weliba anoo afka dhallinyarada ku hadlaya oon oon dareensanahay inaan dareenkaas wada qabno in dastuurka lagu daro da-da dhallinyaradu ay kaga soo biiri lahaayeen een, d- ama ama baarlamaanka ama wasiirada marka intaas dhacdo waxaan waxaa markaas jiri doonta in odayaasha naftigooda ay wax un maqlaan een, waxaan joogay meel eh, xildhibaano badan ay ka hadlayeen gabar baa joogta runtii waan ka xumahay inaan weliba aan hadalkeeda soo qaado markii gabadhaas lala hadlay waxyaabo la weydiiyaa jiray gabadhaas inta xanaaqday bay tiri war aniga odaygayga baa isoo xuleeya tiri shacabka ima soo xulin halkii ay ahayd inay baahidii shacabka daboolato daboosho ay noqoto xildhibaan soomaaliyeed anoo gabar yaroo oo dhallinyaro ah oo waxbartay ahna birito ma rabo inaan bulshada la dhex tago oday baa isoo xulay ama oday dhaqameedkayga waana sababta aan ku diidanahay maanta inaan oday- oday dhaqameed u laabto Mhm.
Een, ani qodobka iigu muhiimsan aan rabo inaan ku daro waxay tahay een, haweenka soomaaliyeed ee, waxaa ila qurux badan inaan mar walba la shir tagno ee, waxyaalaha ee, sida sucdi hadda ee sheegtay een, adoo mas-uul qarana mataqaanaa inaad hal qofaad mas-uuliyaddaadii dhan aad tiraada ani hebel aa i soo xulay Ee, waa waxyaalaha mataqaanaa dumarka inta badan ee, aadka hadda loogu liido Ee, waxaan aaminsanahay haweenka soomaaliyeed eh, door fiicanay ka ciyaari karaan wadanka waana ogahay waxqabadkoodan aan ku kalsoonahay laakiin iyagu markay midoobaan eh, isnidaamiyaan ay samaystaan eh, tusaale ahaan boqolkiiba soddona hadda la dhahay haweenka waa la siiyey inay haweenku intay fadhiistaan dhahan eh, gabdhaha ganacsatada ah ee fikirka ganacsi ee suuqa bakaaraha la jooga lacagta badan sameynaya een, in boqolkiiba eh, soddonka la siiyey inay kala qaybiyaan oo dhahaan shan gabdhaha ganacsatada oo kale aan siino eh, toban gabdhaha jaamiciyiinta ah ee ama masterka ama bajularka ah ee soo qalinjibiyey ee waxaan yaalahan aadka u yaqaanay in eh, lagu soo daro ama soo shaqeeyey een, haweenka soomaaliyeed ee waaweyne ee khibradda inta badan soo lahaa in ayagana saas oo kale macnaha wax nidaamsan markaa la shirtagtid waxaa fudud in lagu aqbalo lagu tixgeliyo wax qurux badanna aad beri iyo beri dambaba aad lasoo shirtagi karto macnaha lagugu aamino saasaan qabaa seynab adaa ugu dambeeya oo odaga dhaqankan aaminsanta adigu inaad ku laaban doonto eh, sanadkan marka maxaad ku soo xiri lahayd dardaarankeyga waxaa waaye een haweenka soomaaliyeed meel kastay joogaan iyo odayaasha dhaqankaba waa inay tixgelin buuxda siiyaan gabdhaha dhallinyarta ah siiba gabdhaha waxbartay kuna shaqada leh waqtigoodan badanna u huray waddanka sidii wax looga qaban lahaa hadday noqon lahayd arrimo caafimaad hadday noqon lahayd arrimaha daryeelada kale hadday noqon lahayd siyaasadda oo juhdi badan u geliya labaatankii sano ee waddankan wax- marna wax baranayay marna maxaa la dhahaa si volontiira ugu shaqeynaya hay-adaha kala duwan ee dowladda marka waxaan leeyahay il gooniya ha loo yeeshata gabdhaha hana la soo dhoweeyo een yaanan meesha haysa noqonin wada oday miiran iyo wada islaam miiran yaanan noqonine dhallinyarta markoodana dhinacooda si fiican ha loo adkeeyo Eh, dhammaantiin aad baad umahadsantihiin intaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa igala qaybgelayay socdi daahir qajafweyn faadumo cabdi cali iyo seynab maxamuud warsame seynab xaabsi
aad buu mahadsan yahay cabdiqaadir maxamed cabdulle oo barnaamijkaasi madasha dhallinyarada magaalada muqdisho inoogu soo diyaariyey inta aynaan haysta u tegin jamaal axmed cismaan oo barbarkayga midig fadhiya qodob iyo laba ka mid a dhinacii ciyaaraha Eh, ismaaciil waxaa la ciyaari doona kulmo ka tirsan horyaalada haddii horyaalka ingiriiska oo kale aynu egno kulanka ugu horreeya everton iyo arsenal ayaa kulan xiiso badan chelsea iyo west ham ayaa dheeli doona crystal palace iyo leicester city ayaa dheeli doona sidoo kale watford city iyo stark city ayaa ciyaari doona west bromwich albion iyo norwich city way dheeli doonaan dhinacayo dalka talyaaniga kulanka wuxuu yahay ugu xiisaha badan roma iyo inter milan dhinacayo spainna kulamo xiiso badan ayaa laga dheeli doona oo ay ka midka yihiin granada iyo rayo valcano las palmas real sociedad deportivo la coruña iyo levente real betis iyo malaaq ayaa dheeli doona qodobadaas iyo kuwo kale oo faahfaahsan dhegeystayaashana xubinta ciyaaraha ee barnaamijyada soo socda ayay ku dhegeysan doonaan aad baad mahadsantahay jamaal axmed cismaan haatanna dhinacii ciyaaraha dhinacii baan aan idhaahdo heesaha aan idiin gudbiyo waxayna gebagabo u tahay heestaa soo socotay aad c- muusigeeda maqlaysaani xasan aadan samataro ku luuqeeyo ee markaan da'da jiray shan iyo toban idaacaddaydii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo intaynu idaacadda galabnimo ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo kulati dambe oo xiise leh la soo kacay markaan dada jiray shan iyo toban markaan damac uu la soo kacay dookhayga markaanu saan tegey markaan dada jiray shan iyo toban markaan damac uu la soo kacay markaan dada jiray shan iyo toban markaan damac uu la soo kacay dookhayga markaanu saan tegey naftayda midaan doorbido adeedaniga oon ka garanay naftayda midaan doorbido adeedaniga oon ka garanay allaagagagayo midaanini naftayda midaan doorbido adeedaniga oon ka garanay naftayda midaan doorbido adeedaniga oon ka garanay allaagagagayo midaanini dabeecadeyeeda kaariyo barandulaan tilmaami inkoo damba samee ku hooro dunida maashayna gurin midabka biyada habsiigoodii bishan qaymada ka bogano jeedaalada wow dawayo nabadii
This program has come to you from the Voice of America, Washington.